siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa hadda intooda badan waxay hadal hayaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka kaasoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh loogu fadhiyo inuu magacaabo dhammaadka bishan aan ku jirno ee diseembar siyaasiyiinta qaar ayaa ka digaya in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo ra-iisul wasaare u magacaabo cumar cabdirashiid oo ah ninka hadda ugu dhow ee loo xaqlinayo in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka kaas uu bedeli doona ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed maxamed oo codkii kalsoonida ku waayay baarlamaanka soomaaliya siyaasigan madoobe oo jaamac oo la hadlayay raadiyaha risaale ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in xilligan aan loo baahnayn in la magacaabo ra-iisul wasaare hore loo arkay waxqabadkiisa uu sheegay in isaga uu ku talin lahaa in la magacaabo shaqsi ku cusub siyaasada dalka
qofka mar haddii intii la tijaabiyo dee fursad la siiyo jaanis la siiyo uu ka faa-iidaysan waayo hore loo tijaabiyey xaq waxa ule ragga kale oo aqoonta le mutacalimiinta in iyagana la tijaabiyo marka soomaalida aan aad ugu anweyna in soomaalida dhibaatooyinka ay ka baxdo waxaan is leeyahay hadda shaksi markii horeba reerkiisu guntay ku guuldaraystay in naqalaad umada soomaaliya lagu soo celiyo oo haddeer horholle madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey xilli kala wareegay oo xilka ka fariisiyo baarlamaanku xilka qaaday in hadeertaan umada soomaaliyeed la hor keeno xoogaa waxaad moodaa inay tahay ragaad iyo jujug meeshaadi joog
dhinaca kale siyaasigan ayaa ku taliyey in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh uu magacaabo ra-iisul wasaare cusub waxna ka bedeli kara xaalada siyaasadda dalka ra-iisul wasaare dibadda laga keeno afar iyo labaatan sano dibadda ku maqnaa oo dhibaatada maanta soomaaliya haysa ama dhibaatada la taagan meesha ay ka jiran tahay ama meesha ay la adhay aan la socon iyo sanad walba la keenaa oo intii mas-uuliyad loo diibo rag looga rag laga soo dhex rag laga soo xulay yaa isla markiiba waxaad arkaysaa awoodo uusan lahayn iyo shuruuc uusan lahayn in isla markiiba ay raadinayaan taasoo inta badan aad si leedahay macnaha wuxuu beelbaxaynayaa wixii loo igmaday ama awood uusan lahayn yuuba la imaanaya marka muhiimaddu waxa weeyaan dhibaataana haysata dhibaatadaas waxaa la rabaa masuul macnaha maantayta wax ka qaban kara wax ka riixi kara oo waddanka colaadac jira gobolladii iskuma furra shaqalaan baa jirta dadkeenna wuxuu ku baaba'ayaa badaha dadkeenna waa qaxooti dadkeenna waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan biyo ma haystaan daryaal ma haystaan waxaas oo dhan shaksi waxaa la rabaa macnaha iyotiin wax ka qaban kara
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu kulamo gaargaara la qaadanayay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee xubnaha dowladda soomaaliya ka tirsan waxaana hadda inta badan la filayaa in madaxweynuhu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusube dalka kaasoo hadda siyaasiyiinta qaar ay u xaqlinayaan in loo magacaabi doono cumar cabdirashiid oo horey usoo qabtay xilka ra-iisul wasaaraha dalka